bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsansiin haytona maybaha ku mid ah gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha baarlamaanka koonfur galbeed oo ku hadalay saabtisheenta intii weli la sameey waayay guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk oo ku horjeesadii xakujiyada koonfur galbeed soomaaliya oo ka jawaabay mas-uuliyiinta dowladda kajara oo aflagaadeeya afkamayga wasiira dowlaha wasaaradda maaliyadda oo raaligelin ku biyay shacabka ka hadlaan afkamayga lama ruux oo ku tirsan shabaab oo xukuma la karidi jubbaland oo sheegtay intii burburiyaasa fariisamaha al-shabaab ayoleyna dibandhiyow yakakooy shirkiyay madaxda maamul goboleedyada garoowe qodobada dibadda lamay baa ku mid ah afartan qoofood yaa ku dhimatay shil ku dhihi dalkaas kenya shacabka iraaq ah oo internetka iyo ku dalbado karaan shaqada wasiirnimada
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
arbaawo dhegeystayaal taaragdana amay baa ka beeganta tobanka bilo tobnaad sanadka labada kun iyo toban siyeedka hatina ka dhowaada warkii ofadsan gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha baarlamanka koonfur galbeed oo ku hadalay saabtisheenta intii weli la sameey waaya guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya maxamuud cali gaabsha ayaa warkugnay faahfaaye
magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba ku sugana musharaxiin badan oo mid welba isufadahaya indisunagada madaxweynenimada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya atabayeedo taasiiti jarta may soo beeneen qorshaha guddiga doorashooyinka sababtalo cusub ii waaysinye iyo xaalada guud ee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba ku warmaya xildhibaane maxamed macalin oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed waana gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya inka horeynta xildhibaanka iyo weliba usu ku hadlaya xaalada guud ee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim aae maxamed macalin daadan oo dalkaso masaro mid kamid ahaa baarlamaanka dowlad goboleed magana muqaadimsimo gudoomiye ku-xigeen guddiga arrimaha gudaha maamulada dowladaha hoose iyo kamid ahaa shabeellaha hooseba iyo daqoon iyo sideeda gobol guud ahaan madaxiisa wali caasimada qaban cabdiilaahi ah dalka dowlnimada aadina xubna toddobaad meesha horida doorashadii dowlgoboleed koonfur galbeed yahani aadin waayaha waxay ku ogolaayeen degmada baydhabo oo xakamada koonfurgaar gobolka waxay ku ogolaayeen yani musharaxiin oo xakamtamaayeen eradaas maadaama afartan sana hadamaad horta may ilaahay dhinaga kale xildhibaan madmuran oo hadalajee sii wadada iyo weliba usu ku hadalaya sababto lansubi waysinye guddiga doorashooyinka maamulkan koonfur galbeed soomaaliya walow iyo kusuginyana musharaxiin fara badana guddiga doorashada dowlad goboleed koonfur galbeed abta dadweynaha iyo nimanka musharaxiinta iyo lankii walkadaba ini dhaqaamaha fare guddiga doorashada baarlamaanka gudaashiima guddi doorasho oo banaanka shacabka la kasheenooba e baarlamaanka gudaashiia la kabiye usadhan haddana shoorta ka waay maala doorashadaas dasheebabade tamankabil inka dambe tireed luqohda kor liannahu boolis dambe maywaa maalintii usooma xula xuquuqna ay oo maanteedan le doolka baarlamaanka maanteedan le
xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee kujeeda koonfur galbeed ayaa ku jawaabeen mas-uuliyiin dowladda kajaro aflagaada ee afkamayga xildhibaan idriis abdi dakhtar oo kulunka xildhibaanada baarlamaanka kujeeda koonfur galbeed ee dowladda federaalka jara kawaladaan guda magaalada muqdisho ayaa mayba uusa la hariiray idaacadda warsan maybana uusa ku jawaabay hadalkii aflagaadada ayaa ku weeriyay qaar kumid ee mas-uuliyiinta kajaraan dowlad goboleedka puntland iyo weliba ahaan dowladda federaalka xildhibaankii mayba uu sheegayay mas-uuliyiinta dowlad goboleed koonfur galbeed dhammaantiin lunkubaaya inti lahajid afka maagiyo ka hadalaan ah xillidiiyo waraysayaalkiiyo biyaayaan si ilankujiba aba aflagaadada qaar ku mid a mas-uuliyiinta dowlad goboleedka puntland iyo injaysen lahajid afka maayiga haa kulley horta sidaaysan koo qabtaan maalmahan weerar odhan yahaayeen nimankoo reer puntland eh mas-uuliyiintu eh dalad ahay abduuli ahay shalay ahay tuulahay nanka wasiiru dawlaley oo ana inkasaala baxaaladiisa wasiiru lilaya dalayba idaacado ku dhiigi weerarsan oran waaye sididka qoqoomida diili berble iyo maylahay aflagaadiyaan soomaali seel kuwa qabto maayo maxaa diliyo maayka sisan kuwa qabtaan luqada inkuwaray oo dastuurka ku qoran maxaa dilina oo luqada lamaado marka mar walbaba jees jees iyo wal maylahay aflagaadi ayaan ku boqoy marka wanan sheegane in tallaabadii uusuu bilaan tallaabada lamida dastubi elkubilan waxaa doonaya gudagoyna xildhibaanada wala go-aan ka dirnay in dan walba oo sulmo baarlamaanka qodob kasta lagu hadalo in mayg laga hadalo waa sharcigii dastuurkii qoranaayo qodobka shanaadu oo dastuurka eh isanka warqabta hadda baarlamaanada africa oo kale yaa ka jaraan baarlamaankaas africa afar luqadooda le hadala iyo dastuurka ku qoran sawaaxili carabi ingiriis iyo faransiisu nidaam ka bo afartaas luqadooda ku hadalaata sharcigayaalo sharciguna inaan ka fuliyo walaay hadda ku bilaawda wala fadaan xildhibaanada kulli inshaadi inaylahay adgeeta reedooda deri safar dheera jari oo dowladooda africa oo kale yaataadi marka wala fadaan maylahay xildhibaanka iyaasi kulolan ku hadali waana usoon kujibaabe hadalkaas aflagaadada ah ku weeriyay mas-uuliyiinta puntland gaasa madaxweyne cabdiweli maxamed gaas yaa is horey aflagaaday bulshada koonfur galbeed soomaali wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda oo ayaa raaligelin ku biyay shacabka ka hadlaan afka mayga maxamed xayir ibraahim wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya raaligelin ku biyey jawaab isu dhowaan biy oo ay ku dhirfenga shacabka mayga kulunga golaha shacabka geega kulunkiiyo weeladan mayba roogeen boqol konton iyo lix xildhibaan ajandahana maybahay xisaab hirka dowladda sanadka labada kun tomiyo todobada gudoomiye mursal ayaan ku horeyntii wasiiru dowlaha maaliyadda usan sheegay intii golaha hortiisa usraaligelin usukasiya shacabka maayga ka hadalaayaan ee qadafkii usa galaya maybana usa sheegay intii hadalkaasi saas oo kale usa fasiray si kale lanfasirday isla markaasina raaligelin buutay usukusiya shacabka lahajada maayga ka hadalaayaan ku gadaalmarkii so-aalla ku weydiiyey wasiirka usa sheegay intii usa anfahmaana lahajada maayga xildhibaanada maxamed fanax oo xildhibaankii aan ka hore ayaa su-aalaha kujibaabna maybana aqbalay raaligelinta buuta ee wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda usubiya lama ku tirsan al-shabaab yaa xukun alakiridi ee maxkamadda ciidamada qalabka wadiya xukunla shalduwan kiridi xubno ku tirsan al-shabaab oo horeeya gacantiyahanka dhigtay ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya maxamed cabdisalaad nuur iyo weliba gacal maxamed cali maxamed iyo alan haysada antiyo kuwada tirsanaaye al-shabaab gaar ahaana ka hodanka yo-anku waraag amniyaadka maybana ciidamada iyo ku-qabdeena degmooyinka cabdicasiis ee warta nabada eedaysnaha koowaad ee al-shabaab kabiiriya gobolka shabeellada dhexe sanadkii labada kun tomiyo shanta gaar ahaana meelalankasaw goboole oo tababar sidabele usa ka qaadi heraka taala duleedka gamboole meelasay uusa ka baraday isticmaalka hobka fudud iyo weliba tuuro kubamba gacmeedka jubbaland yaa sheegtay intii burburiday fariisimo al-shabaab lahaayeen jubbaland yaa sheegtay intii ayaa howlgal ka burburiday saldhigyo ciidamada shabaab iyo kula hayeen deegaano ku tirsan gobolka gadaa iyo jubbada hoose wasiiru dowlaha amniga jubbaland maxamed khaliil iyo mayba uuse sheegay intii saas oo kaliya burburiyeen fariisimo shabaab iyo kula hayeen dhulka buuraleyda eelwaaqa baardheere iyo garbahaareya maybala wasiir dowlaha saas oo kale uuse sheegay intii dhawaan iyo qaadadoona howlgalo baleeran oo iyo ku kusaaraan deegaanada shabaab ee ku rogaan jubbaland taasay bedelyaana isu dalbaday intii helaan ciidan badan ah dibandhiyo iyo kukuway shirkii madaxda maamul goboleedyada garowe wararka hanuudeeraha magaalada garowe iyo sheegahan intii madaxda maamul goboleedyada diibaandhii shirkii ee lakuwedi intii geega usan ku furmama madaxdaasi maamul goboleedyada garoowe ila kadhadhow waa shirkiya sheegaha agantiya wakiilka qaramada midoobey ee isu ku-codsadii madaxda maamul goboleedyada intiiyo dibindhikan shirka islamarkaasina lakuwada hadla sidii lan xali lahaa khilaafka ku dhex jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya si rasmi a mayngoog xilliga bilaawdo shirka balse wararka qaariya sheegaha inti madaxda maamul goboleedyadii aqbaleen antiya ilaa bara shirka diblandhika madaxda maamul goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland iyo lakwed antiye iyo geega diiranga magaalada garoowe warsan baydhabo iyo dhugusadayaal warkaasiinku kooyahay afartan qofood ya ka dhimatay shil ku dhihi dalka kenya inta la xaqiijiyey ku dhowaad afartan qofood ya ka dhimatay shil bas ku dhihi wadada dheer ee iskiiraasi magaalada caasimada nairobi iyo weliba magaalada kisumu ee dhiniga galbeed ka taala ee dalkaas kenya shilka yaa kuqoyi ku gadaal markii baska wadada usukubahaysada booliiskiiyo sheegaan dad badan yaa la sheegay intii iyo dhimadeen markii baska usi dhiniga kale uso angadoomay booliiskana mayba absi ku qabaan anti dhimashadii intaasi kusii badada doonta iyoona maaquulata inti dadka qaarbiyo kaxanabayiin ama kahayiin baabuurka baska ee gadoomiya qof ku mida dadka deegaanka shilka ku dhiiya sheegay intii qeybta sare ee baska iyo goti darawalkana ushakameey waaye baabuurka tirada dadka baska saarnaa ayaa konton iyo lama qofood haayeen sida booliiskiiyo sheegeen shacabka iraaqiya internetka ka dalbadan karo shaqada wasiirnimada xanaanka ra-iisul wasaaraha dalka ciraaqa caadil cabdullah mahdi ayaa fadaha intii uusa dhisa golaha wasiirada xukuumaddiisa oo qeyb ku dhigi doonta intii website-ka laga sameeyay intii shacabka iyo ha ku codsado karaan xiriirka wasiirnimada ee cusaba bayaan halahadhikii bartiisa shakhsiga ee facebooka masar cabdulla mahdi iyo mayba uuse ka casumay dadka xirfadaha iyo khibradda aan le intii oo angista koraan xilalkaasi shacabka ayaa hataa haystaan ilaa maalinta khamiista ee isbuucansi markaasi hangudbiisaan macluumaadkii shakhsi adeed ee lankasow cv-ga anti walyaabo iyo adayaan anti jagooyinkaasi oon qalamaan cabdulmahdi iyo isbuu ilaha dhaafi ee laku dalbaday intii uusa sameeya xukuumaddu sabtaasi oo abjaraas ismari waagaya socdii bilooyinkii ku gadaala doorashadii natiijada kraagti ee ku dhiiday dalkaasi siyaasiga madaxa banaan ee ku jeeda shiicada haysata ous haysaday shahaadada b h g holdar ayaa dhiniga dhaqaalaha ee horeyn mayba uusaan lagaday madaxweyne ku-xigeenkii wasiirka saliidi ee wasiirka maaliyadda maybana iyo magacaabana garabyada shiicada ee ka guulaysatay aqlabiyadda kuraaso baarlamaanka ee doorashadii dhiidi bilimeya maybana uusa kor kula socdo doona diban dhisowka wadanka iraaq ku gadaal markii afarsana dagaal la kala jariya kooxda jihaadoonka ee daacisha dagaalkan dhexe ciidamada dowladda iraaq iyo xoogaga daacish yaa sababay intii burburan tobanaan kun oo id e sidaas oo kalena goobo ganacsi oo dad badan kalahayen miilo iyo ku bahan iyo oo sida milyan oo ruxna iyo barakacen masar cabdulmahdi ayaa haysada ilaa kowda bila nofembar si xukuumadda cusub ushandhisa bayaanka ayaa mayba lahadhikaya bartiis facebook oo uska sheegay intii go-aanka ka eedan hanaanka usaan hololow golaha wasiirada ee kudhaladaas kulamo si markaasi gaargaarayaan weladaan shakhsiyaad ku tirsan bulshada hana si oo qaariyo xilkaasi iyo hambaliyayeen qaar kalena iyo tallaabooyin iyo siyaana warkii dhugu sidii hal isin kula socoteen idaacadda warsan magaalada baydhabana xilligun intan iinku dhonye